Madaxweynaha maamulka Somalilan Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo dhowaan xilka la wareegay ayaa maanta magacaabay xubnaha Golaha Wasiirada, Wasiiro Dowlayaal iyo Wasiiro Ku-xigeenada Somalilan yeelan doonto. Wasiirada la magacaabay ayuu madaxweynaha ku xushay inay noqdaan mas'uuliyiin ka soo bixi kara xilka loo magacaabay. Afhayeenka madaxweynaha Somalilan Injineer Xuseen Aadan Cige ayaa warbaahinta u akhriyay magacyada wasiirada la magacaabay.
mudane cabdalla maxamed carab sandheere wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee jamhuuriyadda somalilan laba mudane xasan axmed ducaali macalin wasiirka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka ee jamhuuriyadda somalilan saddex mudane yunis axmed yunis maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda somalilan afar mudane cabdilaahi xasan aadan cawaale wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda somalilan shan mudane cabdiraxmaan daahir aadan bakaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan lix doctor xuseen bashiir xirsi wahan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan toddoba mudane xuseen axmed caydiid warsame wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda somalilan siddeed mudane khadar xuseen cabdi looge wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan sagaal mudane cali jaamac faarax buureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda somalilan toban mudane maxamed yuusuf cali axmed ilka case wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda somalilan labiyo toban marwo kaltuun sheekh xasan cabdi madar wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee jamhuuriyadda somalilan saddex iyo toban mudane cismaan ibraahim nuur afgaab wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda somalilan afar iyo toban brofesor ismaaciil yuusuf ducaale guuleed wasiirka wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo toban mudane abubakar cabdiraxmaan good wacays wasiirka wasaaradda biyaha ee jamhuuriyadda somalilan lix iyo toban marwo milgo maxamed cilmi sambalooshe wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda somalilan toddobiyo toban mudane maxamuud ciga yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan waa wasiirkii toddobiyo tobnaad siddeed iyo toban mudane fu-aad axmed nuux nuur wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee jamhuuriyadda somalilan sagaal iyo toban mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaanle wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan labaatan mudane cabdilaahi cismaan jaamac geeljire wasiirka wasaaradda degaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo labaatan mudane axmed awdaahir xaaji xasan wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda somalilan labaiyo labaatan mudane jamaal maxamed jaamac axmed wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee jamhuuriyadda somalilan saddex iyo labaatan mudane saleebaan ducaali xaaji jaamac wasiirka wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha bini aadanimada ee jamhuuriyadda somalilan afar iyo labaatan mudane axmed maxamed faarax coofle wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo labaatan mudane cumar shacayb maxamed cabsiiye wasiirka wasaaradda xanaanada howlaha iyo horumarinta reer miiga lix iyo labaatan sheekh sheekh cabdilaahi daahir jaamac baashe wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toddobiyo labaatan mudane cabdiraxmaan xasan nuur fure wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda somalilan siddeed iyo labaatan mudane siciid maxamed buraale caraale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee jamhuuriyadda somalilan intaasi waxay ahaayeen wasiiradii waa sideed iyo labaatan nambarka sagaal iyo labaatanaad wasiiru dowlayaasha mudane maxamed yuusuf ibraahim faacuul wasiirka wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska soddon mudane cabdira- cabdirashiid maxamed axmed magaalo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda sooma amniga gudaha ee jamhuuriyadda somalilan kow iyo soddon mudane ismaaciil mawlid cabdilaahi xasan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarta dhaqaalaha qaranka jamhuuriyadda somalilan labiyo soddon mukhtaar xaaji maxamed faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda hor- saddexdaas waa wasiiru dowlayaal nambarka labiyo soddonaad bay wasiiru wasiir ku-xigeenadu ka bilaabmayaan mudane mukhtaar xaaji M- M- maxamed faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan waa wasiir ku-xigeenadii baan imika gallay nambarka saddex iyo soddonaad mudane axmed xaaji mudane axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarji wasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka jamhuuriyadda somalilan afar iyo soddon mudane muuse askar guuleed jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta shan iyo soddon marwo samsam maxamed saalax yacniile wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan lix iyo soddon mudane jamaal jaamac xaamid dhunkaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta toddobiyo soddon mudane cali axmed cabdi cantar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga siddeed iyo soddon mudane yuusuf nuux yuusuf tadhase wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha sagaal iyo soddon mudane maxamed muuse xaaji cabdi galleydh wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska afartan mudane sharmaarke cabdi muuse M- maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda koo iyo afartan mudane cabdiraxmaan shide bile dharaar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha bini-aadanimada labiyo afartan mudane yuusuf kayse cabdilaahi aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada saddex iyo afartan doctor maxamed ow daahir ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda degaanka iyo isbeddelka cimilada afar iyo afartan injineer maxamed cilmi xuseen huuno wasiiru wasiir ku-xigeenka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo afartan mudane jawhar siciid warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska jamhuuriyadda somalilan lix iyo afartan injineer maaliki cabdi xasan xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada toddobiyo afartan mudane maxamed muuse bucul bookh wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka siddeed iyo afartan mudane maxamed cabdulmaalig axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka jamhuuriyadda somalilan allah mahad leh intaas ayay mataqaan wasiiradii wasiiru dowlayaashii iyo wasiir ku-xigeenkuba intaasay ku- ku egyihiin wasiirada la magacaabay ayaa looga fadhiyaa inay door ka qaataan horumarinta maamulka somalilan gaar ahaan adeegyada loogu talagalay inay bulshada u qabtaan